halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o e da oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internet-ka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo salaasaa bisha juunna waa koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo jaamac buulle jaamac
qodobada aan idiin hayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah booliska dalka sbain oo shalay xiray laba tababare oo ku jira tababaraha soomaaliga ee jaamac aadan karaaciin kadib markii hoteelka ay degganaayeen laga helay daroogada doobinka ee awoodda jirka ciyaartooyda kordhisa waxaan kaloo idiin haynaa aqalka sanadka maraykanka oo ku guuldaraystay inuu meel mariyo sharciyo cusub oo lagu xadidayo iibsiga hubka gudaha maraykanka kadib toogashadii orlando
waxaa kale oo aan idiin haynaa ciidamada ciraaq oo sheegay inay guulo ka gaareen dagaalka faluuja islamarkaana ay dileen in ka badan oo daacish ka tirsan ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa balse marka hore wararkii caalamka dowladda maraykanka ayaa walaac ka muujisay go'aanka ay dowladda baxrayn dhalashadii kala noqotay sheekh ama wadaad caan ah oo shiica oo lagu magacaabo sheekh ciise qaasim tallaabadaas oo keenaysa dibadbaxyo cusub iyo qalalaaso waddankaasi ka dhaca hafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in go'aankan uu walwal leeyahay wuxuuna sheegay in maraykanku ay ka walaacsan yihiin sidoo kale wararka sheegaya in wadaadka aan loo ogolayn in uu si sharciga uga jawaabo eedeymaha loo jeedinayo wasaaradda arrimaha gudaha ee baxrayn ayaa sheekh qaasim ku sheegtay inuu door ka ciyaaray kicinta rabshado kooxa ku salaysan waxayna wasaaraddu wadaadka ku eedaysay inuu awooddiisa si khaldan u isticmaalay si uu dana shisheeyo u fuliyo hay-adda f b i da ayaa sii daysay qoraalka laga sameeyey telefoonkii uu ninkii ka dambeeyey toogashadii orlando uu soo diray shaqaalaha gargaarka deg dega xilligii ay rasaasu socotay ninkaasi oo lagu magacaabo cumar matein ayaa markii uu telefoon ka soo diray ugu horreyn carabi ku hadlayey kuna dhawaaqay inuu yahay askari islaami ah cumar waxa uu telefoonka ugu sheegay shaqaalaha gurmadka deg dega ah inuu ku sugan yahay orlando islamarkaana uu isagu toogashada fulinayo qoraalka ay f b i da sii daysay ayaa macluumaad cusub bixinaya oo ku saabsan toogashada qoraalka ayaa waxaa laga bedelay si looga reebo ballanqaadka iyo taageerada uu cumar matein u fidiyey kooxda daacish iyo hogaamiyaheedaba abubakar al bakdaadi wasaaradda cadaaladda maraykanka ayaa war qoraal ah ku sheegtay inay isku dayeysay inay si hufan wixii dhacay usoo gudbiso dhinaca kalena ay qoraalka ka reebto waxyaabaha xasaasiga ku ah ehelada dadka toogashada ku dhintay iyo in wax sumcada la siiyo kooxda argagixisada ee daacish
golaha culimmada ee dalka bangaladesh ayaa soo saaray fadwo ay ku cambaaraynayaan argagixisada iyo kooxaha mintidiinta ee weerarada ku qaadaya dadka aan muslimiinta ahayn iyo weliba qorayaasha cilmaaniyiinta ah fadwadan waxaa saxiixay in ka badan boqol kun oo isugu jira wadaado iyo sharci yaqaano gudoomiyaha golahan muulaana mascuud ayaa sheegay in ololahan ay bilaabeen kadib markii kooxaha argagixisadu ay fuliyeen weeraro iyagoo magaca islaamka adeegsanaya waxayna weeraradaasi goluhu ku tilmaameen kuwo xaaraam ah oo mamnuuca ah islamarkaana aan shaqo ku lahayn islaamka wararkaasna waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan ayaan dhammaantiin meel kasta iyo si kastoood noo dhegaysanaysaan hawada idinka leenahay waxaa noo soo socda warar ku saabsan biliiska dalka sbain oo xiray tababaraha soomaaliga jaamac aadan karaaciin balse marka hore dalkan maraykanka aqalka sanadka maraykanka ayaa xalay diiday dhowr sharci oo lagu xadidayo hubka ama iibsiga hubka iyo helitaanka ee gudaha dalkan maraykanka kadib markii toddobaadkii hore toogasha ka dhacday magaalada orlando ee gobolka florida dhinaca kalena maxkamadda ugu sarreysa dalkan maraykanka ayaa diiday inay dhegaysato kiis looga soo horjeedo sharci ay gobolada laba gobol oo dalkan ku yaala ay ku mamnuuceen qoryaha dirandooriga u dhaca warbixintaasi waxaa inoo haya jaamac buulle jaamac xubnaha sanadka ee labada xisbiba waxa ay weli isku dayayaan inuu is-afgaradaco si go'aan looga gaaro sidii gacmaha argagixisada hubka looga ilaalin lahaa dimuqraadiga iyo jamhuurigaba waxa ay soo bandhigeen qorshayaal lagu ballaarinayo baaritaanka lagu sameeyo qof kasta oo hub iibsanayo iyo sidii looga mamnuuci lahaa dadka lagu tuhunsan yahay argagixisanimada inay hubka ku iibsadaan si sharciyaysan balse xubnaha jamhuuriga iyo bahwadaagtooda ururka u ololeeya xaqa hubhaysashada ee la yidhaahdo national rival association ayaa qaba inay soo jeedinta dimuqraadigu ay aad u xadidayso xuquuqda waddaniga islamarkaana ay ku tumanayso dastuurka u ogolaanayo inuu qofku ishubayn karo sidoo kale dimuqraadiguna waxa ay jamhuuriga ku eedeeyeen inuu qorshahoodu aad u jilicsan yahay waana mid la filayay in labada xisbiba fikradahoodu aysan aad uga fogaan doonin mowqifkii ay xisbiyadu markii horeba ka qabeen arrinta xadidaadda hubka senatarka ka soo jeeda gobolka nevada ee islamarkaasna ah hogaamiyaha dimuqraadiga harry reid ayaa yidhi jamhuurigu waxa ay hortaagan yihiin in qorshahani uu gudbo oo islamarkaana sharci laga dhigo Is there anyone that thinks that in America you need 30 bullets to go hunting for what? Well, the man in Orlando, ma Florida.
qof baa jira maraykana oo aaminsan inuu ruux u baahan yahay soddon xabadood si uu u ugaarsi tago muxuu ku falayaa dabcan ninkii orlando weeraray waxa uu ugaarsaday dad waxaannu isku daynay in aan yarayno tirada rasaasta uu qofku gadan karo iyo in aan xadidno isu gudbinta hubka hase ahaatee n r a waa national rival association oo ah ururka u ololeeya xuquuqda hublahaanshaha eh ma aysan aqbalin labadaba sidaa darteedna jamhuuriguna ma aysan aqbalin hogaamiyaha xisbiga tirada kuraasta ugu badan sanadka haysta ee jamhuuriga mitch mcconnell ee ka soo gala gobolka kentucky ayaa yidhi soo jeedinta dimuqraadigu waa mid aan shaqaynayn daacadna kama ay ahan dadaalkooda Instead of using this as an opportunity to push a partisan agenda or craft the next 30 second campaign ad, intii ay iyagu u isticmaalayeen fursaddan inay ku meelmariyaan mabda'a xisbigooda ama ay ku abuureen xayeysiis loogu ololeynayo sanatarada jamhuuriga ahi waxa ay ka shaqaynayeen xal dhab ah oo dadka maraykanka ah ka nabadgeliyo waxyeelada argagixisada dhanka kale maxkamadda sare ee maraykanka ayaa sidiisii u deysay sharci ay laba gobol oo maraykanka ah ku mamnuucayeen qoryaha noocyo ka mid ah sida kuwa dirandooriga u dhaco kooxaha u dooda hubhaysashada ayaa racfaan ka qaatay in ay maamul goboleedyada connecticut iyo new york dhaqangeliyaan sharcigan balse maxkamadda sare ayaa ka diiday shalay dacwadoodii sharcigan mamnuucaya qoryaha qaar ayaa connecticut laga ogolaaday sanadkii labada kun iyo labiyo tobankii kadib markii nin ku hubaysan qoriga e r shan iyo toban uu labaatan cunug iyo lix macalimiin ahayd ku dilay dugsi hoose oo ku yaalay magaalada new town ee gobolkaasi toddoba gobol iyo washington d c ayaa taageeray mamnuucidda hubka noocaasa dowladda dhexe ayaa iyadu mar hore mamnuucday inkastoo dadaalka xadidaadda hubka uu fashilmay kadib weerarkii dugsiga hoose ee newtown sanadkii labada kun iyo labiyo tobankii iyo weerarkii xarunta teleefoonada ee san barnardino labada kun iyo shan iyo tobankii sanatarada qaar ayaa laga dareemayaa inay ka soo jilceen mowqifkoodii adkaa ee ka soo horjeeday xadidaadda hubka kadib markii nabadgelyada dalka ay noqotay mid xudun u ah dooda xadidaadda hubka ee maraykanka ninkii hubaysnaa ee magaalada orlando ee gobolka florida ku dilay sagaal iyo afartanka ruux ayaa caddaystay taageeridda uu u hayo ururka isis xilligii uu ku guda jiray laynta dadka aan waxba galabsan
warbixintaasna waxaa inala socodsiinayay jaamac buule jaamac v o a washington ayaad weli naga dhegaysanaysaan bilayska dalka sbain ayaa shalay xidhay jaamac aadan karaaciin oo ah tababare soomaaliya oo tababara orodayahana ay ka mid tahay ganzebe dibaba oo ah oo etoobiya u dhalatay islamarkaana haysato koobka orodka caalamiga ee kun iyo shanta boqol mitir jaamac karaaciin ayaa lala xidhay nin kale oo tababaraha oo marooka ka soo jeeda waxaana xarigoodu yimid kadib markii bilaysku ay xoog ku galeen hotel ay deganaayeen iyaga iyo ciyaartooy iyo orodyahano kale halkaasoo laga helay nooc ka mida daroogada mamnuuca ah ee kordhisa awoodda jirka ciyaartoyda xiriirka ciyaaraha fudud ee adduunka ayaa sheegay in ay daroogadan ka baareen siddeed iyo labaatan orodyahan ama ciyaaryahan oo ka mid ah soddonka ciyaaryahan ee hoteelkaasi deganaa jaamac karaaciin ayaa la sheegay in tan iyo sanadkii labadii kun iyo saddexiyo tobankii uu sanad walba halkaasi tababar ku qabto in ka badan lixdan irbadood oo la isticmaalay ayaa bilayska hoteelkaasi ka heleen maanay- manaanay sheegin bilayska in dhammaan cirbadahaasi laga helay qolka jaamac karaaciin ama qolalka tababaraha kale hoteelka ay bilaysku galeen waxaa kaloo ku jiray wakhtiga ay galayeen orodayahana ay ku jirto dibaaba iyo kuwo kale oo ka yimid wadamada kale ah soomaaliya ethoobiya jabuuti algeria sacuudi carabiya masar iyo weliba dalka qatar xadhiggan ayaa imanaya iyadoo wax ka yar laba bilood ay ka harsan tahay bilowga ciyaaraha olombikada ee rio de janeiro dalka baraaziil ka furmi doona orodyahanada uu tababaro jaamac karaaciin ama orodyahanada u dhalatay dalka etoobiya ee jaamac karaaciin uu tababaro ganzebe dibaba ayaa iyadu imika haysata koobka kun iyo shanta boqol ee mitir ee orodka caalamiga ah ee dhinaca haweenka waxaana loo badinaya inay ku guuleysato kun iyo shanta boqol ee mitir ee dumarka ee ciyaaraha olombikada ee rio de janeiro ka dhici doona wargeyska the telegraph ee britain ka soo baxa ayaa sheegay in orodyahanka britain ee asalkiisu soomaaliga yahay maxamed faarax uu isagu iska fogeeyey inuu wax wada shaqayna la leeyahay tababare jaamac karaaciin
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o eda laanteeda afka soomaaliga oo idinkaga imaanaysa washington ciidamada dalka ciraaq ayaa sheegay inay horumar ka samaynayaan dagaalka ay kula jiraan kooxda daacish ee magaalada faluuja ciidamada ciraaq oo kaashanaya maleeshiya shiicaha ayaa howlgal wadajir ah ku qaaday faluuja waxayna ciidamada ciraaq sheegeen inay dagaalka ay ku dileen laba kun iyo shan boqol oo ka tirsan kooxda daacish wariyaheena v o eda ee magaalada qaahira xuseen sahnuuni ayaa warbixintan soo diray cabdulwahaab al saciidi madaxa waaxda la dagaalanka argagixisada ciidamada ciraaqa ayaa maalintii isniinta ee shalay sheegay in xoogaga ciraaqa gacanta ay ku dhigaan magaalada faluuja maalmo aan sidaasi usii fogeyn waxayna ku mashquuleen buu yidhi miinooyinka iyo bambaanooyinka maleeshiyada daacisha ay uga tageen magaaladaasi sidoo kale cabdulwahaab al saciidi waxa uu faahfaahin ka bixiyey sida ciidamada ciraaqa ay u jiraan difaacyada daacisha taasoo u fududaysay inay la wareegaan gebi ahaan magaalada faluuja داعش لما رتب خطته الدفاعية أنه أراد أن يدير معركة الدفاعية على أطراف الفلوجة وليس داخل الفلوجة فأنشأ خطوط صد على محيط الفلوجة بعدما انهارت خطوط الصد اللي موجودة على المحور الشمالي من قبل قطاعات الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية دخلت كل هذه المجاميع إلى داخل المدينة هذه المنطقة اللي موجودة هنا المنطقة اللي هي خلى عليها كل دفاعاته أنشأ خمس خطوط صد إلى داخل المدينة وهذا المحور الجنوبي اللي استطاع جهاز مكافحة الإرهاب من إزاحة كل خطوط الصد والوصول إلى شارع 40 اللي هي بداية المدينة فقط ليس عميقا لديهم مفارز يح- يحاولون انه يتعرضون على القطاعات حتى يثبت وجوده يعني هسه هو جهده الاكبر موجود على المحور الغربي اذا ما انهار المحور الغربي وصلت القطاعات الى حي الجولان سوف لن تسمع اطلاقه داخل الفلوجه cabdulwahaab al saciidi ayaa yidhi qorshaha difaaca ee kooxda daacish ayaa ahaa mid daafaha magaalada ah mana ahayn gudaha faluuja sidaasi darteed difaacyadooda ayaa ku sugay dhulka ku xeeran magaalada kadib markuu burburay difaacyadooda dhinaca waqooyiga taasoo ugu wacneed buu yidhi ka gadaal markii garabyada ciraaqa ay u dhaqaaqeen magaalada sida kooxda xashdi shacbi oo dhinaca iiraan laga taageero milatariga iyo booliska ciraaqa cabdulwahaab al saciidi ayaa xaqiijiyey inay qudha ay ka jareen in ka badan laba kun iyo shan boqol oo dagaalyahana وكان هناك 2000 مقاتل في الشارع وهناك 1500 إلى 2000 مقاتل موجودين داخل الدور يعني ذ- هؤلاء يشتركون عند المواجهة فلذلك كان لدينا العدد ولله يعني نحن قتلنا أكثر من 1500 الأجهزة الأمنية قتلت أكثر من حدود الألف يعني لحد الآن خسر ألف أكثر من 2500 لديه ألف موقوف لدى شرطة الأنبار وبقي عدد قليل laba kun oo dagaalyahan ayaa waddooyinka ku sugnaa iyo kun ama kun iyo shan boqol ayaa ku sugnaa gudaha guryaha kuwaasoo qayb ka ahaa iska hor imaadyada sidaasi darteed waxaan dilnay in ka badan kun iyo shan boqol qaybaha kale ee xoogaga ammaanka waxay dileen kun taasoo micnaheedu uu yahay in cadowga laga laayay in ka badan laba kun iyo shan boqol sidoo kale cabdulwahaab ayaa sheegay kun ka mid ah dagaalyahanada daacisha in ay xireen booliska magaalada ambaara waxaana baxsaday tiro aad u yar ayuu hadalkiisa raaciyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda ciraaq xaydar al cabaadi ayaa maalintii jimcaha ku dhawaaqay inay kaga guulaysteen kooxaha jihaadoonka ah magaalada falluuja kadib markii ciidamada ay gaareen bartamaha magaaladaasi taasoo daba socotay weerarada maraykanka taageerayay ee socday muddo afar asbuuca laakiin xerooyinka ay maamusho dowladda ayaa la daalaadhacaya dadka gabaadoonka ah ee kasoo barakacay magaalada falluuja xili ciidamada milatariga iyo maleeshiyada daacisha ay ku dagaalameen magaalada gaar ahaan degmooyinka dhinaca waqooyiga in ka badan laba iyo siddeetan kun oo dad rayd ah ayaa ka hayaamay magaalada falluuja oo muddo saacad dhinaca galbeedka ka xigta magaalada baqdaad markii gaari la adeegsado tan iyo markii uu bilowday ololaha lagu doonayay in magaalada dib loo qabsado halka in ku dhow shan iyo labaatan kun oo kalena laga yaabo inay ka qaxaan waa sida ay sheegtay qaramada midoobay xuseen saxnuuni v o a qaahira
dunida waxaa shalay laga xusay maalinta caalamiga ee qaxootiga qaramada midoobay ayaa tirada qaxootiga ee guryahooda ay ka soo barakiciyeen colaadda sanadkii hore ay dhaaftay lixdan milyuun oo qof ayay ku sheegtay dhinaca kale waxaa laba jibaarantay tahriibayaasha gaaraya dalka talyaaniga ee ka imaanaya waqooyiga afrika intii u dhexaysay bilihii abril ilaa iyo mey sida lagu soo xaqiijiyey warbixin ay soo sheegtay midowda yurub mas-uuliyiinta midowda yurub waxa ay sheegeen in kor u kaca muhaajiriinta aysan sabab u ahayn xidhitaanka marinada ay tahriibayaashu isticmaali jireen ee dhanka yurubta bari wariyaheena v o eda ee london henry richwell ayaa warbixintan soo diyaariyey cabdicasiis ayaana inoo soo jeedinaya
sagaal iyo toban kun oo muhaajiriin ayaa gaadhay dalka talyaaniga bishii mey kuwaasoo ka yimid waqooyiga afrika waxayna ka dhigan tahay in laba jeer ay tiradu kor u kacday bilihii lasoo dhaafay in ka badan saddex iyo toban kun oo qof ayaa laga soo badbaadiyey bartamaha badweynta mediteraneanka hal toddobaad oo keliya oo ka dhigan tiradii ugu badnayd ee la badbaadiyo muddo toddobaada iyadoo tiradu haddaba ay sii kordhaysay ayaa midooda yurub waxaa ka go-an in uu ballaadhiyo howlgalka safiya la yidhaahdo si loo bartilmaameedsado tahriibayaasha iyo doomaha ay ku safrayaan ricardo fabian waxa uu ka tirsan yahay kooxda yureeshiya
tahriibayaasha iyo muqallisiintuba waxa ay durbaba fahmi karaan siyaasadda cusub ee yurub waxa ay la falgalayaan xaaladda cusub ee soo korodha taas oo micnaheedu yahay in dhibaatadii ay weli sideedii u taagan tahay in ka badan laba kun iyo boqol qof ayaa sanadkan oo keliya ku dhintay bartamaha badda mediteraneanka horaantii bishan waxaa midowda yurub uu daah furay qorshayaal lagu xoojinayo iskaashi lala yeesho dalalka safka hore uga jira tahriibka iyo goobaha ay marayaan tahriibayaashu gaar ahaan liibiya hase yeeshee waxaa jira dalal weli la tacaalaya maamulka iska soo horjeeda iyo maleeshiyada sidaasi darteedna suurtagal maaha in la helo wada shaqayn dalalkaasi dhex marta sidaasi waxaa yiri ricardo fabiani
ciidanka ilaalada xeebaha libiya waxa ay arrimahan la kaashanayaan dowladda midnimo qaran iyo yurub hase yeeshee waxaa dhacaya ayaa ah in muqallisiinta iyo tahriibayaashu ay heshiisyo qarsoodi ah la yeeshaan maleeshiyooyinka oo tahriibayaashu ay ku xirmayaan hay-adda amnesty international ayaa ku eedeysay ciidamada ilaalada xeebaha liibiya in ay xadgudubyo kula kacayaan dadka tahriibayaasha ah hay-addu waxay waraysatay dad badan oo ka soo badbaaday badaha oo sheegay in si foolxun loola dhaqmo sidaasina waxaa sheegtay gowri gulik oo amnesty ka tirsan waxay sheegtay waxaan diiwaan gelinay toogashooyin xanibaado iyo garaacis ay ciidanka liibiya dadka kula dhaqmayaan marka ay ku jiraan badbaadinta waxaa kaloo intaasi oo dhan ka muhiimsan inay amnesty international ogaatay inay jirto jirdil iyo xadgudubyo loo geysto dadka marka lagu hayo xabsiyada loo qaado mid ka mid a dhacdooyinkii ay sheegeen tahriibayaasha ayaa ah in ciidanka libiya ay badda ku karantiileen kadib markii ay doonidii ay saarnaayeen uu matoorkii ka xumaaday qaramada midoobey waxay sheegaysaa in tiro ka badan toddoba kun oo caruura oo aan lala socon ay ka soo baxeen waqooyiga afrika soona gaareen talyaaniga shantii bilood ee u horreysay ee sanadkan qaar ka mid a caruurtaasina waxay khatar ugu jiraan in la faraxumeeyo qaramada midoobey ayaa ku qiyaasaysaa in laba boqol iyo shan iyo soddon kun oo tahriibayaalah ay ku sugan yihiin libiya liibiya kuwaasoo doonaya inay soo gaaraan yurub tobannaan kun oo ka mid ah ayaa ah caruur keligood safraya kaasina wuxuu ahaa cabdicasiis oo inoo soo diyaariyey warbixinta ku saabsan arrimaha soo galootiga
waa hagaag laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan bal haatan aan eegno ciyaarihii wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha jaamac ayaa ciyaaraha la socday oo inoo haya wararkii ugu dambeeyey
mahadsanid cabdicasiis dhegeystayaal xubinteenna ciyaaraha ee saaka waxaan ku bilaabaynaa koobka qaramada yurub ee ka socda dalkaasi faransiiska xalay waxaa is arkay kooxaha ku wada jira gruupka b oo iyagu ciyaarayay is-araggii saddexaad oo ah ciyaartii ugu dambeysay ee wareega koowaad kooxaha ingiriiska welles ruushka iyo slovakia ayaa waxaa ayaa wada haystay fursadda ah inay u soo baxaan wareegga labaad ka hor inta aan frimbiga la yeerin kooxdii shabaqeeda la ruxaana waxa ay aadaysay gurigeeda aan ku bilowna welles iyo ruushka labadan kooxood ayaa garoonka ku soo galay inay guul ka gaaraan ciyaartooyda ciyaartooda si ay u hubiyaan inay soo baxaan wareegga labaad welles waxa ay lahayd saddex dhibcood oo ay yeeshay- heshay kadib markii ay slovakia ay kas- kaga soo badi- kaga soo adkaatay labo iyo hal halka uu ruushku haystay hal dhibic taas oo ay heleen kadib hal iyo hal barbardhaca oo ay la soo galeen ingiriiska wallis oo markii ugu horeysay taariikhda koobka kubadda cagta ee qaramada yurub ka soo qayb gashay sanadkan ayaa mar labaad taariikh hor leh qortay kadib markii ay usoo gudbeen wareegga labaad ciyaartooyda wallis ayaa muujinayay firfircooni dheeraad ah waxaana aad ugu dhex muuqday weeraryahanka aadka u dheereeya ee kooxda real madrid garad belly ciyaaraha ciyaaryahankan ayaa horaantiiba muujiyey qiimaha uu ugu fadhiyo kooxda dalkiisa kadib markii uu daqiiqadii koowaadba uu weerar dhanka midige ah uu ku soo afjaray darbo kulul oo uu goolka qabadsiiyey balse goolhayaha ruushka igor ayaa badbaadshay hase ahaatee dhegaystayaal daqiiqadii koob iyo tobnaad ayaa igor kubaddii goolkiisa ka soo dhex qaaday joe allen ayaa aaron ramsey oo bannaan kubadda u dhiibay kadibna shaqa- shabaqa ayuu ramsey taabsiiyey hal iyo eber ayay ciyaartii noqotay waxa aan toban daqiiqa dhammaynba ciyaartii waxaa hoggaankeeda qabtay dalka ingiriiska geerad gered ayaa daqiiqadii labaatanaad ka faa'iideystay difaaca reer wallis oo isagu weerar aan la filaynin soo qaaday markii ay kooxdiisa kubadda cagta gacanta ku dhigtay kadibna mar darbadiisa ayuu ugu horreynba qabadsiiyey goolka hase ahaatee bortiyeriga ayaa ka difaacay markii hore mar labaad ayuu taylor helay fursad uu ku celiyo magaciisa ayuuna ku qoray kubadda koobkii sadde- labaad ee habeenkii xalay ee ka dhacayay maga- dalka faransiiska taylor lix bilood lix sano muddo ah gool ma uusan dhalin tababaraha ruushka ayaa isku dayay inuu ciyaarta wax ka bedelo waxaase uu ku guul daraystay inuu arrintaasi wax ka bedelo ciyaarta kale ayaa iyadana waxa ay ku dhammaatay ciyaarta kale ayaa iyadana waxaa isku arkayay labada kooxood ee kale ah ingiriiska aan iraahdee wells ingiriiska iyo ayaa hantiyey dhegeystayaal aan ku noqdo ciyaarta kale ayaa waxaa isku arkayay ee ingiriiska iyo slovakia ingiriiska ayaa hantiyey inay ka mid noqdaan kooxda ugu soo o- kooxaha usoo wareegay kadib markii ay slovakia eber iyo eber barbadhac kula galeen kooxda ingiriiska ayaa ciyaarta ku bilowday wejiyo cusub oo ka duwan kuwii ciyaarahoodii hore ee ay ku bilaabi jik- kare jireen inkastoo ay daqiiqadii hore ee ciyaarta ay ku mashquulsanaayeen sidii ay buntiskood boosaskooda u xajisan lahaayeen ingiriiska eber iyo eber ayay ku dhammaysteen ciyaartii halkaasna waxay ugu soo gudbeen wareegii labaad
waa tahay jaamac aad buu mahadsan yahay haatana intaanaan idaacadda gabagabadeedii gaadhin bal aan idiin dulmado qorbadi- qodobadii wararka idaacaddeenna subaxnimo ugu waaweynaa bilayska dalka isbain ayaa shalay xidhay jaamac aadan karaacin oo ah tababare soomaali ah oo tababara orodyahanna ay ka mid tahay ganzebe dibaba oo etoobiya u dhalatay oo haysata koobka orodka caalamka ee kun iyo shanta boqol ee mitir jaamac karaacin ayaa la sheegayaa in lala xidhay nin kale oo tababara oo maroko kasoo jeeda waxaana xadhigoodu yimid kadib markii bileysku ay xoog ku galeen hotel ay deganaayeen isaga ah, labadan tababare iyo weliba ciyaartoy iyo orodyahano kale halkaasoo oo bileysku la sheegaya inay ka heleen nooc ka mida daroogada mamnuuca ah ee kordhisa awoodda jirka jirka ciyaartoyda aqalka sanadka maraykanka ayaa xalay diiday dhowr sharci oo lagu xadidayo hubka ah, ee iibsigiisa iyo weliba helitaanka hubka ee gudaha maraykanka kadib markii toddobaadkii hore toogasha ka dhacday magaalada orlando ee dalka ayaan idhaahdee gobolka florida dalka bangaaladeshna golaha culimmada dalkaasi bangaladesh ayaa soo saaray fidwo ama fidwo ay ku cambaaraynayaan argagixisada iyo weliba kooxaha mintidiinta weerarada ay ku qaadaan dadka aan muslimiinta ahayn iyo weliba qorayaasha cilmaaniyiinta ah fadwadan waxaa saxeexay in ka badan boqol kun oo qof oo isugu jira wadaado iyo sharci yaqaano haatana aan jaamacow gabagabadii idaacaddeenna subaxnimo aan soo qabta mid ka mid a qasiidooyinka aan ugu talagalay bisha ramadaan
سبحان الله الله الله يا عباد الله سبحان الله الله الله يا عباد الله
cibaada intaad ka baydho cadaab nafta aw horseedin سبحان الله الله الله يا عباد الله
cibaada intaad ka baydho cadaab nafta aw horseedin سبحان الله الله الله يا عباد الله
caqliga deel qaaf ha barin haw tirin camalaan saxnayn xalaal ceeshaan ahayn cunahaw marin calooshe cisu kaa mudan yahe admiga u raadin ceebo عزك مدن يا أدمقه وراد عيبه سبحان الله الله الله يا عباد الله
caqliga deelqaaf ha barin haw tirin camalaan saxnayn xalaal ceeshaan ahayn cunahaw marin calooshe cisu kaa mudan yahe admiga u raadin ceebo عزك مدن يا أدمقه وراد عيبه سبحان الله الله الله يا عباد الله
cishada wadka aad u leeday haddaanad caddayn karaynin سبحان الله الله الله يا عباد الله cishada wadka aad u leeday haddaanad caddayn karaynin سبحان الله الله الله يا عباد الله cawaadif maxaad irtee adoon cudurdaar u haysan ciyaariyey kaaga tegin mushani bilcibaado weeye adoon carab kaaga dhowrso mushani bilcibaado weeye أدون عربك قدوسه مشان بالعبادة ويا سبحان الله الله الله يا عباد الله
cawaadif maxaad irtee adoon cudurdaar u haysan ciyaariyey kaaga cawaadifka xaadirtee adoon ciyaar u haysan cida iyaysan kaaga tegin ciyaar heestaa qasiidada ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena subaxnimo tan iyo idaacaddeena duhurnimona waa aniga oo cabdicasi- aniga oo ah jaamac xambuulo jaamac iyo cabdicasiis oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh
yanu alle ku cadhoonne ha casiin mawlaheena سبحان الله الله الله يا عباد الله
yanu alle ku cadhoonne ha casiin mawlaheena سبحان الله الله الله يا عباد الله
dadku cadowgoodaya addoon iska celi iblayska xisaab celin baa jirto carrada lama joogaye intaan sida cawla laaba gobaaca mirkhayr ku yaal انت سيد عول الله وبا عمر خير كيالو سبحان الله الله الله يا عباد الله
dadku cadowgoodaya addoon iska celi iblayska xisaab celin baa jirto carrada lama joogaye intaan sida cawla laaba gobaaca mirkhayr ku yaal انت سيد عول الله وبا عمر خير كيالو سبحان الله الله الله يا عباد الله
nafaan xaqa loo carbiin waxay mudata ciqaabeen سبحان الله الله الله يا عباد الله
nafaan xaqa loo carbiin waxay mudata ciqaabeen سبحان الله الله الله يا عباد الله
adoo cadad qaba xalaala maxsidiyay ku caddaane cadiya dhaqanka islaamka cajisa ka noqona doone tallaan kugu caawiye aniga cadaha imalaynin سلام كوكو عاوية أنا قاعد وهاي مرينين سبحان الله الله الله يا عباد الله
adoo cadad qaba xalaala maxsidiyay ku caddaane codyo dhaqanka islaamka cajiisa ka noqona doone talaan kugu caawiye aniga cado hay malaynin subxaan allah allah allah ya cibaad allah